shaqadii way socotaa waana lala wadaagi doonaa dadweynaha aad iyo aad iyadoo weli u wanaagsan baa lala wadaagi doonaa midda kale waa la socotaano dee tallaabooyinkaan qaadnay intaan anaga muxumaad aragtaan oo dawladdu ay ku laakin doonto ilaa madaxweyne ilaa wasiiro ilaa taliyo booliis ilaa taliyo qayb ala isku raacay waa ogtiin oo ciidamadii booliiska saldhigyadoo dhan waan qaadnay xarmaan ku xiraynay waa la foongaraynayaa ciidan baa loo qaadaynayaa qalab baa la siinayaa dadweynaha lagu wahaygelin lahay siday ula shaqayn lahaayeen oo dhow inay dadweynaha ka yimaadeen iyagana u adeegayaan qof kasta oo shacab ka mid ah inaala dhibi doonin wax dhibana loo beysanayn si dhowna loogu shaqayn doono habeen iyo maalinba ciidamadii waa marayaan laakiin qaababkii loo marin jiray baa si kale looga bedelay oo waxaa la rabaa si dadka shacabkaan anagu ma doonin inaan dhibno oo dhibaato ugeysano inay shaqadooda iyagoo ku jiro oo si wanaagsan ushaqeynaya dhagaqaba aan ka qabanaan doonayna marka shaqadii way socotaa howlgaladii way socdaan laakiin dee system walba iyo nidaam walba wuxuu la yimaadaa iyo taliyo walbaba qorshihi ku shaqeyn lahaa dadka oo loogu adeegi lahaa marka waxaa laga yaabaa haddaad arki jirteen ciidamo furan waddooyinka inay qorsho kale ku marayaan oo ay marayaan waddooyinka iyo meelaha kale ay marayaan marka arrintaasa aada aan u rabnaa inay udhaga nuglaadaan oo nagula shaqeeyaan u fiican yihiin sida hadda muuqata oo nagula shaqeynayaan marka waxaan leenahay waa intaasaan kala sii dhawaano